رسول الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا إن شاء الله تعالى waxaynu halkan ka bilaabanaynaa kitaabka la yidhaahdo manduumat raxbi araxbiya matnu raxbiya raxbiyada matnigeedii ayaynu halkan ka qaadanaynaa in shaa allahu tacaala abi cabdillaahi moxamed bin cali bin moxamed bin xusein arraxbi shan boqol toddobaatan iyo toddobadii dhintay marka qarnigii shanaad iyo qarnigii lixaadba uu ku jiray waxay ka hadlaysaa manduumadani faraa'idka iyo dhaxalka irhiga waxaan waxa yar taabanaynaa intayna abyaadda gelin in shaa allahu tacaala waxa la yidhahda almabaadi alcashara licilmi alfaraa'id mabaadi'da tobanka ah oo cilmigan la yidhaahdo cilmi kastaba waa leeyahay cilmiga faraa'idka tiisa ilaa cilmi kasta cilmiga kale waxbuu kaga duwan yahay inta badan waaya ayib cilmu lfaraa'id waxaa mabaadida ka mid a shayga inaad tilmaantiisa sheegtid kow inaad sheegtid mowduuca uu shaygaani ka hadlayo inaad sheegtid shaygaani fadligiisa saddex inaad sheegtid faa'iidadiisa inaad sheegtid ciddii keentay shan inaad sheegtid magaca loo yaqaan toddoba inaad sheegtid nisbadiis nooca uu cilmiga noocyada uu ka mid yahay siddeed meesha laga soo xigtay ama laga soo minguuri laga soo qaatay inaad sheegtid inaad sheegtid xukunkiisa inaan baranno xukunkeedu waa maxay toban u dambaysa masaa-isha wuxuu ka hadlayo si kooban haddii loo tilmaamo xaddiisa alfaraa'id cilmu alfaraa'id jamcu fariida weeyaanoo bimacnaa mafruuda looga jeedaayoo mafruuda bimacnaa ay muqadarayana weeyaan wax la qadaray yaa sahmi la qadaray sahaamta muqadarada ah oo kale cilmu alfaraa'id waxa weeye fiqhu lmawaariif dhaxalyaalka fahmiddooda iyo cilmu lxisaab fahmiddiis ku gaarsi qofka gaarsiinaysa limacrifati maa yakhusu kullu dii xaqin xaqahu min atarika maa yakhus kulla dii xaqin xaqa in qofku ogaadoo bartoo fahmo yaa mawaariidaas iyo cilmulxisaabkaas qof kastoo xaq u saaxiib ah oo tarikadan iyo xoolahan laga dhinta xaq ku leh yaa xaqa uu leeyahay in la garto taa waa xaddii weeyaan mowduuca uu ka hadlayo waa tarikaadka cilmigaan oo dhan waxaa loo dejiyey cid dhimatay xoolo ay ka tageen waxa laga tegay xoolihii iyo dadkii laga tegay xoolahaasaa la dhaxlayaa dadkuna waa dhaxlayaan fadligiisu waa min ashrafi lculuum culuumta kuwa u fadli badan buu ka mid yahay waa litacalluqihi bilkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada uu ku dhegan yahay ku tacalluqsan yahay ka mid yahoo la xidhiira afar faa'iidadiisu waa maxay faa'iidadu waxaa weeye iisaalulxuquuqi liasxaabihaa cid xaq lahayd xaqeeda inaad gaarsiisid waa wax weyn faa'iido la gaara weyse ciddii xaq leh oo xaqeedii la gaarsiiyey iyo macrifatu man yarif waman laa yarif cid wax dhaxlaysa in laga barto cid aan wax dhaxlin shan yaa keenay waadicuhu allahu tacaalaa ilaahay baa soo dejiyey subxaana wa tacaala iyo aayaat lmawaariif aayadaha dhaxalka waaye aayadda koob iyo tobnaad aayadda laba iyo tobnaad aayadda boqol iyo toddobaatan iyo lixaad ee suuratu nisaa saddexda aayadood walakum nisfu yuusiikum ullahu aakhir suurati nisaa yaa wayastaftuunak magaciisa waxaa la yidhahdaa cilmu lfaraa'id waxaa kaloo la dhahaa cilmu lmawaariis waxaa kaloo la yidhahdaa cilmu tarikaat waxaa kaloo la yidhahdaa cilmu lmiiraaf kii hore mawaariis baa wa kahratu lasmaa'i tadullu calaa sharafi lmusamaa magacyada tirada ka batana waxay tusaa cidda magacya magacyadaas leh yaa sharaf inay leedahay qaaliban baa lagu dari jira laakiin inta badan shay magacyo badan oo aan ficnayn baa jira inta badan laakiin shayga magacyada badan wanaaggiisay tusaa nisbadiis xaggee buu culuumta kaga jiraa waa juz-un min cilmi اlfiqhi cilmi اlfiqhiga uu ka mid yahay qayb ka mida wey waa min alculuumi الsharciya xaggee laga keenay laga soo xigtay min alkitaabi wالsunnati wاlijmaaci wa aqwaali الصaxaaba kitaabka qur-aanka sunnada nebiga ijmaaca iyo asxaabta aqwaasheedii xukunkiisu waa maxay waa fardu kifaaya iska kaafin faralkeelo idaa tacallamahu bacdunnaasi dadka qaarkood hadday bartaan saqada al ismu dembigu iyo walxaraju dhibtaa waxay ka dhacaysaa canilbaaqiina inta kale ummadda qaarkeed hadday noo taqaan oo si fiican u yaqaanaan inta kale intaasaa faralkii ka riday waa fardulkifaaya shaanigii saasaas dadka qaarkeed hadday la yimaadaan inta kale inuu ka dhaco waajibkaas amaa idaa lam yatacalamhu axadun haddaan qofna baran laxiqa alismu biljamiic ummadoo dhan dembi baa haleelaya waa dembaabayaan kulluhum dhammaantood waaye mabaadidii tan u dambaysa waa tan tob- tobnaade masaa-ishiisu xaggee ku saabsan yahay qadaayaahu alatii minha waxa weeye qadaayaadka iyo qadiyaadka uu ka hadlayo ay ka mid tahay asxaabu alfuruud alcasabaat alxujbu xijaabkii usuulu lmasaa'il waxaas weeye qadaayaadka uu ka hadli doono hordhac baa la yidhaahdaa cilmi kasta markaa gudagelayso intaadan dhab u dhex mukhuuran inaad xuun kala socoto baa muhiim ah waaye dayib qofkii hadda raba inuu xafidana mabaadi'da tobankaa saddex baydaa lagu soo urushay ina mabaadiya kula fannin cashara alxaddu walmawduucu huma hamara wanisbatu wafadluhu walwaadic walismu waistimdaadu xukmu shaaric masaa'ilu walbacdu bilbacdi iktafaa waman dara aljamiica xaaza sharafaa saddexdaasaa lagu soo koobaayo fanni kasta mabaadidiisu waa toban xad mowduuc hamarada mi- waa nisbada fadliga iyo cidda dejisay ismiga meesha laga soo istimdaaday ama laga soo keensaday xukmu shaaric masaa-isha u ka hadlo walbacdu culimmada baarkood qaarkood iktafaa bilbacdi tobankan mabaadida qaarkood bay ku kaaftoomeen waman dara aljamiica qofkii qaar aan ku kaaftoominaya tobankaba bartana xaaza sharaf sharaf buu koobay haa saddexdaa bayd meel kaley ku yaallaanoo leexa kuwiina haddaydna uga jeedin kitaab kale aan xoogaa ka akrinaya intaan hore aa laga yaaba inin qaarkiin idiin qoraan cilmu lfaraa'id kutub gaar ah isagoo fiqigi ka mid ah buu leeyahay kow maxaa gaar loogu qoray kitaab faraa'id keliya ka hadlaya dhaxal danayn la danaynayo dadaalid lagu dadaalayo barashadiisa iyo beridiis baa ka mid a iyo cilmigaani faraa'idku cilmi kalow ku sii lug xiran yahayoo waa cilmulxisaab xisaabta waa inaa wax ka garanayso cilmi alfaraa'id saddex cunsur oo waaweyn saddex qodob oo waaweyn buu shamlinayaa kow inaad barato macrifatu lwaaris wa kayru lwaaris qof wax dhaxla iyo kaan wax dhaxlin waa waa meel waa cunsur labo macrifatu nasiibi kulli waaris qof kastoo wax dhaxla nasiibka uu qaato inuu waaris yahay waa taqaan laakiin haddaadan aqoon wuxuu qaato habaa kaa dhiman taasna waa inaad taqaan saddex macrifatu lxisaab xisaabta ku gaarsiinaysa arrintaas masalada meeshay fadhiisanayso ka dhismayso ka asaxayso waa inuu yaqaan saddexdaas qodob bay u buu ku fadhiyaa mabaadi waxa weeyaan cunsur saxaabada yaa ku caanbaxay cilmigan saxaabadii rasuulka calayhi salatu wasalaam alkhulafaa araashiduuna alarbaca afarta khaliifoo waaweyn oo de magacooda layska yaqaan abubakar ka bilowo sayid cali ku keen dhexdana cumar iyo waxaa ku jira iyo cuhmaan kow saxaabi la yidhahdo zayd binu thaabit saxaabi la yidhahdo mucaad binu jabal saxaabi la yidhahdo cabdullaahi binu cabbaas saxaabi la yidhahdo cabdullaahi binu mascuud radia allaahu canhum kulligood ilahay raalli ha ka noqdo waaye saxaabadoo dhan ilahay raalli ha ka noqdo waaye shiicada iyo balaayada wax kala reebayo saxaabada aflagaadhaynaya iska ilaaliya ummaddeeda waxaa ugu naxariis badan abubakar xadiidka odhanaya diinta ilaahay waxaa ugu daran oo ugu adag cumar waxaa ugu xishood badan cuhmaan waxaa xalaashii xaaraamta ugu aqoon badan mucaad binu jabal waxaa kitaabka ilaahay ugu akhrin yaqaan ubayi waxaa faraa-isha iyo dhaxalka ugu yaqaan zayd binu thaabit ummad kasta mid aaminay leedahay ummaddan amiinkeedu waa abu cubayda binuljaraax xadiidka imaamu tirmidiga ibnu maajah iyo axmed baa soo saara radia allaahu tacaala canhum taabiciinta daawuus oo taabiciinta ka mid a ibnu siriin oo ka mid a cadaa oo ka mid a iyo rag kalea ku caanbaxay asxaab waxaa kaloo ku caanbaxay asxaabu almadaahib alarbaca afarta imaamo waaweyn waxaa kaloo ku caanbaxay qaadigii weynaa oo shureex baa ku caanbaxay dadka aqoonta u leh fannigan waa badan yihiin laakiin waa cilmiga ugu horeeya waa cilmi la halmaamayo weliba hadda ashar jaamicat اlashar ashariif jaamacaddan weyn dulaabu اlmacaahid اlashariya wاlkuliyaat الsharciya ya markii jaamacaddaa la dhisay wuxuu noqday cilmi yudaras laga la daraaseeyo loona daraaseeyo macaahidda ashar hoostaga kuliyaadka sharciyada ah oo dhan kuliyatu shareecaadka ashar kuliyaat اlxuquuq fi ljaamicaat اlmisriya waddanka bas kul cilmi laga barto sidaa iyadoo ay tahay waxaa yar buu yidhi qalla maa tajidu man yucallimu hada alcilma wa yudarisuhu linnaas meelaha lagu barta jaamacaadka maca- macaahidde dad inaa heshid dadka baraya oo u daraasaynaya daraasadu waa muhiime yaa inaa heshaa yar gaar ahaan markii la sameeyey daaru liftaa'i almisriya iyo lajnatu lfatwa culimo loo xil saaray ummadda wixii masale loo baahdo in la weydiiyo hay-ad dhan loo dhisay oo dad badan sida hadda xaggaaba la weydiinaya culimadan hayat hay-atulculamaa kibaarulculamaa baan weydiinaynaa lajna lajnatulfatwa baan weydiinaynaa qolada fatwada qofkaas muxuu wax ku dhaxlaa waxaa maxay noqonaysaa qolaaba u xil saaran intay taasi dhacday faa'iidadeeda haba lahaadeene yaa mas'ale kasta iyaga la weydiinayo xil iska saarkii baa yaraaday siday aniga ila tahay buu yidhi shiikhan arrintaasi waxay keenaysaa in bini aadan badan iyo jiil dhan oo cilmigan aan aqoon ay yimaadaan ee cilmigan waxaa la rabaa in la nashriyo in lagu dadaalo barashadiisa iyo bariddiisa fii kulli makaan maxaa yeelay waa awalu cilmin yurfac min alard cilmiga u horreeya dhulka laga qaado wey xataa laa yakaadu yuujad ilaahay u dhowaatay inaan la helinba wanas'alu allaha tacaala asalaamata min kulli suu ilaahay waxaan weydiisanay nabadgal dhib oo dhan aan ka nabad galno allaahuma aamiin annagu hadda maxaan cilmigan dadka u baraynaa buu yidhi waxaan u baraynaa xadiid baa soo arooray cabdullaahi bin camr bin caas radi allahu canhu waa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam alcilmu halaaa cilmigu waa saddex wixii ka soo harayna foowa fadlun waa iska dheeraad koow aaya muxkama aayad muxkama ah sunna qaa'ima sunno taagan fariida caadila fariido lagu caadilad ah yaa sala dhaxal ah oo si cadaalada sida ahayd loo maamulay yaa cilmi waa saddexa xadiidku muxuu tus wuxuu tusayaa inay cilmigan aad iyo aad muhiim u yahay waa cilmiga u horreya umadda laga siibayo inta badan waa cilmi sariicu tafalut min saaxiibihi binnisyaan haddaan qofku ku dhex jirin haddiiba inuu ka fakado ay badan tahay qofka la doonayo inuu qofku mumaaraseeyo ku dhex jiro waana calaamaadka saacadda qiyaamada waxaa ka mid a cilmigan in la qaado laga waayo dadka yaa qof yaqaan haddii la waayana xuquuqdoo dhan baa dhumaysa waaye ilaahay hadduu doono cilmi in la waayana dhulka laga waayo qabada ahlahu dadka yaqaan buu ilaahay qaadaa waaye nisfulcilmi wey cilmiga berkis dee xaalatulxayaat iyo xaalatulwafaad baa jire xaalatulxayaat cilmiyada kale oo dhan baa ka hadlaya xaalatulwafaad buu isagu ka hadlaya xaaladdii dhimashada macnayaal badan baa lagu sheegay ama waa waa ama waxa weeyaan waa un waa un qeyb ka mid ah cilmigana waa waa la yidhaha nisfigaas waa shadri qeyb ka mid a cilmigan axkaamta kale nusuusta iyo qiyaaskaba waa laga qaataa laakiin faraa'ilka lagama qaato ilaa nusuusta mooyaane yaa cilmiga xaggee laga qaataa nusuusta iyo qiyaaska marka isaga waa nisfulcilmi oo waxa weeyaan isaga nusuusta keliya laga qaataa kaa labada arrimood laga qaadanayay midkood keliya laga qaataa halkaasna waa lagu fasira waa qur-aanka iyo sunnadaa laga qaata ama waxaa la yidhi waa nisfulcilmi oo milkiga qofku wax milkiyo waa laba nooc oo mid ikhtiyaari ah doorasho iyo ikhtiyaarkaa kugu soo galo waxa weeyaan waxaa gadan ka dhid waxaa habeen ka dhid waxa noocaasa waxna waa qahri waa wuxuusan qofku khasab ku mulkinayo waa wuxuu dhaxal u yeesho yaa waa aqbala iyo waa dhaxla iyo kuma xirna khasab buu ku milkinaya wuxuu xaqu lahaa halkaasna nisbu ka yahi waaya arrimahaas culimmada qaar baa waxay dhaheen masalada faraa'ilka ka mid a boqol xasano qofka yaa ha loo qoro waa loo qorayaa culumta kalena toban markaas hawaabkii markii la fiirshay waa nisfulcilmi bimacnaa waxay ka dhigan tahay kitaab baa sidaa qoraya ayib waxaa la yidhi asxaabadu aada bay cinaayo gaar u siin jireen munaadaraadkooda wada hadalkooda isweydiintooda cilmiga waa sidaas taa markaan ka soo tagno xadiid badanoo ku soo aroodhay ay jiraan cilmiga u horeeyo la qaadaya uu yahay cilmiga u dambeeyo la qaadayana huwa alqur'aan اlkariim cilmiga u horeeya waa faraalka kan u dambeeyana waa qur-aanka ayib wa awalu maa yurfacu min alaxkaam axkaamta wax u horeyso dadku iska daynayaan oo ummaddan inay qaadato ku dhaqmaan laga dulqaadaayo huwa alxukmu bimaa anzala allahu tacaala ilaahay wuxuu soo dejiyey in lagu dhaqmo oo lagu xugun tago oo dowladuhu dadka ku hogaamiyaan oo lagu dhaqmo taasaa waxa u horeysa goormay soo bilaabatay ayib axkaamta waxa u dambeeya oo la qaadayana waa salaada dadku aad bay u tukanayaan hadda salaadda waa badanta salaadi ma yara waa dambe baa iyada la qaadaya axkaamta u dambeysa wey walan walan taquuma saacatu ilaa calaa shiraari lkhalqi saacadda qiyaamada ku dul dhici mayso dadka kuwa u shar badan mooyaane sidaa darteed qof kastoo caaqiloo hanuunsan waa inuu awood iyo juhdi badan geliyo inuu barto cilmul faraa'id si khayrku dhulka ugu baaqi noqdo si dadka xuquuqdooda loo xafido waaye nebigu wuxuu yidhi calayh salatu salaam war anugu waxaana binu aadan la qibdoon doona oo dhiman doona cilmigana waa la qaadi doonaa fitan baa daahiraysa ilaa laba iskhilaafaan masale dhaxal ah aysan helin cid kale saadha waxa lagu dadaala dad badan in marka nin la dhihi jiray weliid binu muslim radia allaahu canhu raximahu llah baa manaamba wuxuu ku arkay isagoo beer galay isagu beerta wixii miro ku yaallay oo dhan buu cuna ilaa xabad cinab oo cad mooyaane faqasa ru'yaahu calaa shaykhihi alwsaaci raximahu llah sheikhiisa awsaaci buu qisadii u sheegay saasaan ku riyooday buu yidhi markaasuu awsaaci wuxuu yidhi cilmigan tacbiiru ru'yuhuna wadaad kasta aba wuxuu ka jawaabo maaha arrimo gaara la fiirshaday oo nidaam gaara weeyaan wax ilaahay dadka qaar u hibeeyana waa waa ka mid tahay tubna waa laga qora wuxuu yidhi shiikhii haddaad sidaa aragtay beer ah midhaheeda hal xabo cinab oo cad ka tagtay tusiibu min alculuumi kullaha min alculuumi kulliha culuumta dhammaanteed waxbaad ka ka baranaysaa ila alfaraa'ida faraa'isha mooyaane fa innahaa jawharu lcilmi cilmiga jawhartiisi weeye faraa'ishu kamaa ana alcinabal abyada xabadda cinabka ayoo cadba jawharulcinab cinabkao dhan midda jawhartiisa au tahay yaa waxaan tirada badan oo qaadato cuntay maarata jawhartii baa maqan aa jawharulcilmi waaye adurat lbahiya oo doctor axmed xaamid baa qoraya waaye cilmigan maxaa loo jiray ma waxaan caqligeenna ku garan karnaa mise waa wax kale waa tacabudi ilaahay baana ku addoonsaday ilaahay in lagu adeeco qof kasta wixii la siiyey wiilka haddii laba qori la siiyey war wiilka maxaa laba qori loo siiyey gabadhana qori war ragga iyo dumarka maxaa loo simi waaye hadday dad ku doodaan ama waxyaalo kale Ah, ilaa microfonka ma hayno waxa weeye cilmigani waa tacabudi oo waa maxay sidaa wax u maamulaa la yiri aduu haddaad tan wiilka jecesha ama gabadha jecesha ama qolo gaara jeceshahay howlahaas adiga kuma yaallaan waaye mid hadduu xoolaha si fiican u dhaqo midna waagii intaa ku dhibtoonaysa adiga iyo wiilkaan gelay xoolahan hadba meel u rarayseen kiskaga tegey midna ku dhibaatooday yaa ilaahay baa xuquuqdooda siiyey hawshaan kale iyo baarinimada iyo ciidan qaybsiga waa meeshiise yaa xoolahan waxa weeyaan s- labadan wiil waa dhaxalka si loo siiyey weeye ma garat waa kaa taas waa mid waxaa loo jireeyoo kale xuquuqda in dadka ilaaha la gaarsiiyo waaya qofkaan xaqaa wax ku lahayna waa la xijaabi bes qofkaan dhinto intaa shaqaynaya laftiisu wixiisi haddii la yidhahdo cid qaadanaysa ma leh iyo cid dhaxlaysa ka war qofkan laftiisa karaamadiisii iyo iyo iyo xuskiisi waa jirayaan waxaan hebel baa laga dhaxlay hebel baa loo sadaqeeyey hebel baa tabcay yaa waxaa kaloo ku jira tacaawun usrada iyo qoyskii qofkaani ka baxay yaa baa xoogsanaysa markii wuxuu ka dhintay si siman wanaagsan u qaybsadaan waaye xuquuqda marka ku tacalluqda tarikada laga dhintay oo hadda halkan kitaabku ka bilaabayo mar gaaraan taabanaynaa insha allah oo shanta ahaan jirdhay waaya waa xuquuqdaas waa darsi muhiima iyadu dayib iyo masaa'il kale oo la xidhiidha arrintaas oo loo wada baahan yahay darsigaa marka wax ka barakaynaynaa marka insha allah bismi illaahi الرحmn الرaحiim bismi illaahi ilaahay magaciisa alliha araxmaani mucamimu raxmaanka ahaayoo naxariistiisa ku camimaya khalaa'iqda dhammaantood adduunka allihii alraxiimi mukhasisu raxiimka ahaayo naxariistiisa ku gaaryeelaayey kuwa muuminiinta maalinka qiyaamada allaha magaciisa ayaan ku bilaabayna allaha magaciisaan ku alifayaabay ka dhignayd musanifku markii uu isagu bilaabayey manduumadan iyo kitaabkan dayib manduumadan horey aan u sheegnay abyaaddeeda boqol toddobaatan iyo shan waa halbeyd ku daroo toddobaatan iyo lix ka dhigana waa jira manduumadaasoo baxrurajis ah buxuurta ka mid a shicirka wasankeedu mustafcilun mustafcilun mustafcilun oo lix jeer lagu celceliye ah dayib manduumadaas oo la yidhi kutubta dhaxalka ka hadla kuwa ugu faa'iidada badan weeye culimmadu ay aada u ammaaneen bisinka ku bilowday wixii lagu bilaabaana waa barakooban waaye awalu ma shay kan ugu horeeya shaygaasoo nastaftixu aanu ku furfuranayno almaqaala oraahda qaala yaquulu qowlan maqaalan almaqaala waaye maqaalan waxa u horeeyo oo aanu ku furfuranayno oraahdanada yaa kow shayga kuwaad oo aan ku furfuranayno maqaalka yaga almaqaala alifta waa idlaaq bidikri xamdi rabbinaa rabbiga naga barbaariha barbaariyaha yaga yaa mahadintiisa yaa sheegiddeeda weeye tacaalaa sareey allaha yaga rabbiga naga ah dikrigiisa yaa xamdigiisa inaan xusno wey bidikri xamdi rabbinaa wey rabbigana xamdigiisa sheegiddiisa tacaalaa sareey haddaba haddaan ilaahay xamdigiisa kuwa bilaabayno waxa koowaad aan ku bilaabayno uu yahay falxamdu lilaahi baan dhahayna marka isagii waa inaan sheegna de falxamdu mahad lilaahi ilaahay buu u ahaaday calaa maa ancama liajli maa ancama calaa incaamihina waa dheh nicmayntiis ama nicamihi calaa maa ancama yaa xamdigaa ilahay wuxuu ku yeeshay nicmaynta yaa uu noo nicmeeyey nicmayntiisa ilaahay ku leeyahay subxaana wa tacaala alxamdu falxamdu lilaahi calaa maa ancama calaamaadkii ancama ilaahay ku nicmeeyey calaa incaami ilaahay mahad buu leeyahy xamdan xamdi baa ilaahay u sugnaaday xamdigaasoo yajluu ilaahay uu ku faydaayo bihi xamdiga xamdigaasoo yajluu ilaahay ku faydaayo bihi xamdiga can ilqalbi qalbiga uu kaga faydaya xaggiisa alcamaa arag la-aanta ilaahay waxaan ku wuxuu leeyahay mahad xamdigaasoo xamdan oo yejluu ilaahay faydaayo canilqalbi uu ka faydaayo alcamaa arag la-aanta bihi xamdigaa dartiis mahadin baan ilaahay mahadinaynaa mahad baa ilaahay leeyihi mahaddaasoo ilaahay qalbiga kaga faydaayo yaa waxa weeyaan arag la-aanta waa ilaa indhahana waxbay arkaan qalbiguna basiiraa ilaahay siiy ayib horta wax ilaahay ku siiyey oo ilaahay kuugu nicmeeyey qofka maxaa ugu weyn ugu horeeya iijaad abuuridda lagu abuuray baa ugu horeeya maxaa ugu weyn iijaaduul iimaani fii qalbihi addoonka qalbigiisa in iimaan la geliyo waa nicmada ugu weyn waxa koowaada lagu siiyena waa haysiinta lagu abuuray waayo taasi wataa can ilqalbi alcamaa qalbigaa ma ujeeda alcamaa qalbigu hadda indha waxaa weeye alcamaa waxaa la dhihi jiray faqdu lbasr arag la-aanta laakiin camal qalbi waa maxay waa kan daranoo waa huwa daaru fi ddiin waa idiin qorayaay waa waxa diinta kan dhibaya waa qofku qalbigiisu mugdi yahay oo ilaahay basiirada ka qaado oo qalbigiisu qalbi indhala u yahay wax arag la u yahay jaahilku yaa waxaa lagu mateli jaahilku waa qof wareersan mutaxayira sida qofka indhoolkaaba mutaxayir u yahayoo dhanoo u socday oo dhanoo u leexday ousan u garanayn jaahilka haddaan cilmiga garanayn yaa de waa kan ama cilmigan baan garanayn dhanoo u dhaqaaqa ma leh waayo xamdigaas baan ilaahay mahadinahayaa rabbi waa magacyada rabbi ilaahay bay ka mid tahay cid kaloo ilaahay aan ahayn rabbi lama dhihi karo ilaa in la idaafeeyo mooyaane u fiirso alrabbi haddaa dhahdo alrabbu waa ilaahay haddii ilaahay cid kale la rabto waa inaa idaafo ku dadho rabbulbeyt guriga ninkii lahaa rabbul-ibil rabbulmaal yaa waa inaa wax kale ku dadho markaa iska idlaaqda waa ilaahay ayb waxaa la yidhi intaa markuu sheegay bisinkii iyo xamdigii uma asalaatu bacdu wasalaamu calaa nabiyin diinuhu lislaamu uma intaa ka bacdi asalaatu naxariis bacdu yaa iyo wasalaamu nabadgelyo naxariis iyo nabadgelyo labadaas calaa nabiyin kaa inaan ha ahaadeen calaa nebiy nebi dushiis waa nebi la yska garanaya nebigaasoo diinuhu diinkiisu alislaamu islaamuu yahay nebigii diintiisu islaamnimada ahayd naxariisiy nabadgelyo dushiisa ha ahaato nebi waa insaan xor ah rag ah bani aadam ah ka nabadgalay yaa wax dabeecaddu ka caradho iyo aabba xun iyo hooyo faaxisho samaysay yaa waaye salligii iyo salaamtiiba la yimid labadiiba waa isku daray sida aayadda qur-aanka ah yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu laynoo yiri waaye markastoo salliga aan la nimaano sida saxiixa ah ilaahay nebiga darajo u ziyaadinaya kan salliga la yimidna waxa weeyaan ajar dheeraada la- ajar baa la siinaya qolaa waxay leeyihiin war sa- salligan ajarkiisa qofka nebiga ku salliyey baa leh liannahu sala nebigu mustaqnin can daalika nebigu ma baahna qof ku salliya macnaha ajar iyo darajo loogu dallacsiiye ilahay baa hore u dallacsiiye waxaa lagu lagu radiyey warudda waa ujeedaan baan filaya waxaa lagu radiyey ereyga akhrinaya uma salaatu dabadeeda ku yaa warudda waxaa lagu radiyey biana alkaamila yaqbalu lkamaal midka kaamilka ah kamaal waa sii aqbalaa darajo sare cid la gaarsiiyey darajada waa laga sii dallacsiin karaa ka nebiga markastoo lagu sii salliyo waa sii dallaacayaa wey alkaamil yaqbalu lkamaal qaacidada qabso waaye oo kaalay nabiga calayhi salaatu wasalaam een, salligaan iyo salaamtan ambiyada iska leh cid kale waa inaan lagu sallin oo la salaamin ilaa tabac ahaan in lagu dabageliya mooy calaa aalihi wa saxbi laga dabageeya mooyaane oo haddii la dhowsootay nebigu yidhi allaahumma salli calaa aali abi awfaa ilaahu aali abi awfaa u naxariiso nebigaa qoladaa saa u salligaa ku yidhi yaa xadiidkuna waa bukhaari maxaa kaga jawaabi waxaa looga jawaabaya waa ognahay inuu bukhaari ku yaalle qofkii ana man kaana yastaxiqu shay-an qofkii shay mutaysta lahu an yakhusa bihi man shaa waxaa u bannaa ciddou doono inuu ku gaar yeelo salliga nebigaa mutaystay isagaa leh ka ciddou doono isagu waa kusii sallin karaa ciddii shay leh cidday doontay siin kadhaa weeye haye wtaradii khaasun bisaxaaba raa- taradiga saxaabadaa lagu gaar yeelaa radia allaahu canhum radia allaahu canhu saasaa fiican taraxunkana bigayrihim culimada kale culimada kale raximahu llahu tacaala ale saxaabigana radia allaahu canhu ilaahay caza wajal nebiga sala allahu calayh wasalam saa weeye nidaam salliga nebigu ma nagu waajibah soo maaha aqwaal baa ku jira sida saxiixa culimada shaaficiyada agtooda innaga hal marun bay waajib nagu t waa markaas waa markaan salaada tukanayno ataxiyaadka dambe markaasay waajib nagu t taasna halkaa uga soo guday uma intaa kabad asalaatu bacdu dabadeed iyo wasalaam calaa nabiyin nabigaasoo diinuhu lislaam diinkiisu islaamu yahaa محمد ختام رسل ربه وآله من بعده وصحبه هذا محمد نوال آخرين كرا هذا هيسا محمد نوال آخرين كرا محمد يا سلقاس على النبي هات محمد هات أما محمد هو محمد وي khaatamu rusuli rabbihi rabbigii rusushiisa kii lagu khatimay ahaa nebi maxamed ambiyadaa lagu khatimay khaatam haddaa kor dhigtaan taal khaatim haddaa dhahdina kii khatimay weeye alladii khatamum khaatama nabiyiina iyo khaatimi nabiyiina soo ma waka nebi ka dambeeyaa ma jiro ayib haddii mar nebiyaasha lagu khatimay waxaa ka laazimaysa mursaliintiina in lagu khatimay nebiyaashii hadduu ugu dambeeyey oo lagu khatimay waxaa ka laazimaysa khaatamulmursaliinna inuu yahay leanna nebinimada caamsan iyo rasuulnimada yaa waaye taasina wata soo dhaafo wa aalihi aalkiisiina naxariis iyo nabadgelya ha ahaato min bacdi nebiga gadaashiisa iyo wasaxbihiisa yaa saxaabadii nebiga aalka nebigu waayo waa reer bani haashim reer bani mudalib sida raajixa cinda alimaam shaafici waljumhuur imaamu shaafici jumhuurtaasaa qaba wa saaxibihina yaa damiirkaa loo idaafeeyey waa nebigees nabiga saxaabtiis asxaabtiis waxa weeyaan haddaad dhahdi saaxib saxaabi waa qofkii nebiga la kulmay sala allahu alay slam rumeeyey ku dhintay saah kaa weeyaan ayb laakiin waxaa la yidhi aalka nebiga maqaamu ducaa haddii la marayo waa kullu mu'minin qof kastoo mu'mina ducada ha gasho ma haddii maqaamu zake la marayana waa banu haashim iyo banu mudalib kuwii loo diiday baa aala lama siiyo zakada qofka nebiga la kulmay rumeeyey intii nebiga lasoo diray ka bacdi ay ahayd wa kaasa waay waxaa la yidhi dee waxa weeye qof yar iyo qof weyn maanta hadduu dhashay oo nebiga arkay indhahaasaa u kala qaaday saqiirkaas waa saxaabi waaye rag iyo dumar waxaasoo dhan baa noqonaya xataa jinka waa u yimaadeen nebiga waa rumeeyeen soo ma qur-aankaa kuu tilmaamay reer bani haashim iyo reer bani mudalib waa aalki waa ilma cabdi manaaf awowgii nebiga waxaa la dhihi jiray haashim waxaa loogu magacaabay quraysh baa intii abaari ku dhacday buu wuxuu gowracay geel markaasuu suqaar iyo maraq uga dhigay dadkii qoomkiisa ahaa markaasaa haashim loo baxsho waa lihaashimihi lcadma lafa jejebinta uu jejebinayey geelu qalay waaye waa sidaas weeyaan mudalibna waa garata waa shaybat lxamdi waxau dhashay isagoo madaxa xoogaa shay baa kaga sugan tahay fii du'aabat aggaa foodda ah waaye wanasalu اllaha lana alcaana fima tawakhaynaa min alibaana can madhab اlimaami zayd zaydin اlfaradi id kaana daka min ahami اlgaradi wanasalu اllaha ilaahay waxaan weydiisanaynaa oo nuun bou la yimi nuuntiin yaa nuunulcadamadii maxay tahy waa min baabi taxadud binicma ya dee annagoo waa dad badan oo iska soo qaaday ilaahay baa de ilaahay nagu na siiyey khayr badane ya nagu waxaan ilaahay weydiisanaynaa waana keligii iyo maye isaga iyo in kasta oo madhabkan qaadatay zayd binu thaabit iyo halkaa maray dhammaantaya keligay ma weydiisanayna annagoo isku la soconna wanasalullah ilaahay waxaan weydiisanaynaa lana yaa u weydiisanaynaa annaga alicaana kaalmayn fiimaa noogu kaalmeeyo tawakhaynaa aan u qasadnay oo min alibaanati caddayn ah ya maxaan caddaynaynaa can madhabi limaamina aan caddayno ibaanada ku tacalluj canta can madhabi limaamina aan caddayno imaamkii madhabkiisa zaydin can madhabi zaydin zaydin alfaradi zaydkii fardigahaa ya hebel waa naxwi hebel waa fardi haddii lagu dhaho naxwi waa ninka naxwaha yaqaan sarfi waa ninka ya mufasir muxadid alfardi waa maxay waa ninka cilmulfaraailka yaqaan dhaxalka alfardi zaydkii fardiga ahaa wixii aan u qasadnay oo madhabka zaydulfardi yaa inaan caddaynaha ilaahay baan kaalmo u weydiisanaynaa id cille kaana daaka kaasi wuxuu ahaaday yaa kee daakada kan loo celinayo caddayntaas iyo u qasdidaas tawakhaynaa iyo ibaanadaas kaasi wuxuu ahaaday min ahami lgaradi danaha kuwa ugu muhiimsan danaha waaweyn bay ka mid tahay waa min ahami lqard danaha kuwa ugu waaweyn wey marka ilaahay baan kaalmo weydiisan annagu idaa sa'alta fas'al illah haddaad wax weydiisanaysaan ilaahay weydiiso wuxuu yidhi shaacirkii laa tas'alanna bunaya aadama xaajat binu aadam baahiha weydiisan labadaa beedoo hoos idinku qoran dhexda wasali ladii abwaabuhu laa tuxjab allaha albaabadiisa aan la xijaabin weydiiso allahu yaqdab ilaahay waa caroon yaa in taragta su-aalah haddaad su-aashiisa ka tagto baryadiis wa bani aadamna xiina yus'alu marka la baryo yaqdabu carada bani aadamka yaa taasina wata can madhab ilimaam waa zayd imaam waxa la yidhahda dadka kana tujina waa la yidhahdaa dadka tujinaya waxaa kaloo la yidhahdaa almuqadamu calaa kayri kayrka kan laga hormariyo imaamka can madhab ilimaam imaamkaas waa kee waa zaydin alfardi zayd ii sheeg abaa saciid waa kunyii abaa cabdiraxmaanna waa la dhahaa abaa khaarija waa lagu magacaabay nebigu madiine ugu yimid calayhi salaatu wasalaam isagoo shan iyo toban sano jira magaalada madiino waa dambe ku dhintay bacda alhijra sanadkii afartan iyo shan hijrada ammaantiisu waa wax tiradii ka badatay fadaaishiisu waa badan yihiin waa raggii nebigu wax u qori jiray calayhi salaatu wasalaam mar kalena wuxuu ka mid yahay lixdii nin oo qur-aanka jamciyey xilligii cuhmaan binu cafaan qur-aanka la qorayey buu ka mid ahaa oo lixdaasi ahaa waxaa la yahay xufaadu lqur'aan sayidunaa cuhmaan iyo zayd binu haabit oo zaydkaana ubay binu kacab cabdiraxmaan binu cawf mucaad binu jabal tamiim daari lixdaasi ahaayeen radia allahu canhu ajmaciin magaca zaydana waxaa laga helay cilmi badan oo markii xagga abjadka la fiiriyo cilmigan faraa'idka boggaa dhan oo ku sharxay oo wax badan laga qaatay ka soo soco waqtigaa ina hayeen ayb marka horta ilaahay baryadiisa wasalullaha min fadlihi wey ilaahay baan weydiisanayba inuu noogu kaalmeeyo arrintaas culimmadu waxay dhaheen ilaahay lam yu lam ya'mur illaahu bilmas'ala ilaahay tuugidda iyo baryada ma amrin ilaa liyucdi inuu bi- wax bixiyo mooyaane hallay baryo markuu ilaahay leeyahay inuu wax bixiyo rabaa ee beriyo waxba ku siin maayo maaha yaa waxaa loo amray dadku inay tuugaan ilaahay oo ilaahay u amray inuu wax siiyo rabaa taasina wata cilman buu yidhi liajli cilmi hanagoo og buu yidhi arrintaa waa min ahmi lqard cilman ogaan aan ognahay la og yahay bianna alcilma cilmigu khayru maa inuu yahay shay kan ugu khayr badan oo suciya fiihi loo socdo cilmigu waa waxa loo socdo lasoo doonto loo soo tillaabsado loo fadhiiso waxa ugu khayr badan kow wa owlaa ma waa shay kan ugu owleysan lahu isagaba alcabdu addoonka duciya loogu yeero waxa ugu owleysanoo addoonka loogu yeero loo nisbeeyana waa cilmiga wa wlaa ma wey lahu cilmigaba alcabdu addoonka duciya loogu yeero waxa addoon loogu yeero waa wax ugu wanaagsan duciya iyo waxa weeyaan suciya muqayiru siiqaa ka dhigaysaa saasaa loo akrinaya imaamu shaafici baa yidhi cilmigoo la bartoo loo fadhiyaa salaad sunnaa naafiloo dhan isagaa ka fadli badan shay faral haddaa la timid ka fiican ma jiro ka fadli badan min dalabilcilmi cilmiga dalbidiis waayo taasina wataa wax la ysku kantana cilmiga laba shay baa jira dhahayaa ilaah ku siiya wax kastoo adduunka aragtid daaraha dheerdheer maaha qof ilaahay cilmi siiyey oo cilmigaas sida xaqa ahaa u isticmaalaya iyo qof ilaahay xikmad siiyo xikmaddaa dadka baraya kuna kala saaraya labadaas waa wax la kanto man yurid illaahu bihi khayranna yufaqihu fi ddiin baa leyi waay waa waxaa weeyaan waa kamashadii iska fiicneed wey taasina waa taas ayb iyana halkaasaan ku soo marnay wuxuu yidhi wa ana hada alcilma cilman liajli cilmin wa ana hada alcilma iyadoo cilmigan faraa'ilkuna maksuusun oo yahay mid lagu gaar yeelay bimaa kii qad shaaca faafay fiihi cilmigan dhexdiisa faafay cinda kulli lculamaa'i culimada kulligood agtooda cilmigan waxaa lagu gaar yeelay wixii culimmadoo dhan agteeda ka faafay ku faafay oo ah biannahu isagu awalu cilmin inuu yahay cilmikan ugu horeeyo yufqadu la waayayo fil ardi dhulka dhexdiisa cilmiga u horeeyo oo dhulka laga waayayo wey dhulkaa la yidhigo waayo xataa laa yakaadu ilaahaysan ka siginba u dhowaan yuujadu in la helo wakaas iyaduna waxaa la yidhi waa arrin cajiibo horta xasadku waa wax xun waana la yska ilaashaa dayib waxaa la yidhi wixii kowaad dembigii kowaad oo cirka ka dhacay isagoo ahaa ibliis baa nebi aadam xasday ibliisna inkaar baa ku dhacday kow macsiyadii u horreysay oo dhulka ka dhacdayna iyada lafteeda ahayd xasad baa keentay maxay ahayd labadii wiiloo ilmo aadamoo midkood midka kala dilay xasad darti ciriyo dhulka waxaasaa sababay cilmigaasi wakaas cilmiga u horeeya oo saa noqonaya wey yana soo dhaf wa ana zaydan cilman bay la wada socotaa iyadoo la ogyahay ana zaydan khusa in lagu gaar yeelay laa maxaalata shaki la-aan bimaa in lagu khaas yeelay xabaahu uu siiyey khaatamu risaalati risaalada kii lagu khatimayo nebi maxameda wixii uu siiyey baa zayd lagu gaar yeela oo maxay ah min qowlihi nebiga oraahdiisi ah fii fadlihi zayd fadligiisa ama min qowlihi nebiga hadalkiisa ah munabihan xaaluu nebigu baraarujinaayo fii fadlihi zayd fadligiisa hadalkaasoo ahaa afradukum kan idinku fardisan idinku dhaxal yaqaan zaydun waa zayd hadalkaa wey hadalka xadiid baa ku yimid afradukum zayd wey wanaahika waxaana kugu filan bihaa maqaaladaas dheh wanaahika xasbuka waxaaba kugu filan ammaan bihaa maqaaladaas nebigu inuu yidhi saxaabadii oo dhan isagoo la hadlaaya ninkaas baa idinku yaqaana dhaxalka cabdullaahi bin cumar maalintou dhintay zayd maanta waxaa dhintay buu yidhi caalimu lmadiinati madiine caalimkeeda sayid cumarna isagoo maalin meesha jaabiye la yidhaahdo shaam ku taal ka khudbaynaya wuxuu yidhi qofkii faraa-il raba inuu cid wax ka weydiiyo zayd binu haabit haw tago sayid cumar baasaa dhahay fakaana awlaa bitibaaci taabici lasiyamaa waqad naxaahu shaafici waxa weeye waqtigaa gogashaan rabin inaan akhrino laakiin muqadamadii hore aan galnay oo muhiim ahayd baa waqtiga intii kale ina ka qaadatay halkaasuu inoo joogayaa wallahu subxaana wa tacaala aclam